hay-adda xuquuqul insaanka ee human rights watch ayaa waxa ay ku eedeysay ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika ee soomaaliya ee amisom in ay kufsi u geystaan gabdha yaryar oo soomaaliya kuwaasoo intooda badan xeryaha ciidamadaasi u doonta dawooyin iyo samafal shir jaraa'id oo ay hay-addu ku qabatay magaalada nairobi ayaa waxaa lagu xusay in falalka ciidamadaasi ay ku kacaan ay xitaa keeni karaan habacsanaan dhanka amniga ee xarumaha midooda afrika ee soomaaliya ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixinta human rights watch oo ay soo daabacday wakaaladda wararka ee reuters inoo soo koobaya hay-adda u dooda xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa maanta oo isniin ah sheegtay in ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee ku sugan soomaaliya ay kufsadeen haween adeeg caafimaad u raadsada xarumaha ay deggan yihiin iyaga oo marar badanna hablaha da'da yar lacag siiya iyaga oo ku soo jiidanaya si ay jidhkooda uga faa'iidaystaan human rights watch ayaa diiwaan gelisay ilaa toban dhacdo oo kufsi ah iyo falal kale oo arrimahaas ka agdhow oo ay ka mid tahay kufsi lagula kacay gabadh labiyo toban jir ah oo ay u geysteen ciidamo ka tirsan amisom sannadihii labada kun iyo saddex iyo tobanka iyo labada kun iyo afar iyo tobanka inta badan falalkani waxay ka dhacaan xarumaha ciidamada amisom ee ku yaalla muqdisho halkaas oo haweenku u raadsadaan adeeg caafimaad ama kuwooda danyarta ahi ay cunto ka doontaan latitia baader oo ka mid ah qorayaasha warbixintan ayaa tidhi falalkan ugu dambeeyey waa kuwo naxdin leh oo muujinaya in si toos ah loogu isticmaalayo kaalmada bini'aadannimo in lagu soo jiito haweenka sidaasna waxay u sheegtay wakaaladda wararka ee royters warbixintan ayaa sidoo kale lagu sheegay in dumarka falalkani ku dhaceen ay u badan yihiin haween barakacayaal ah oo u imanaya xeryaha milatariga inay helaan kaalmo caafimaad marka ay joogaan goobaha lagu qaabilo bukaan socodka ayaa shakhsiyaad soomaali ah oo ka dhex shaqeeya howlahan ku yidhaahdaan haweenkaas maxaad ugu soo laaban weydaan xerada waxaannu idinsiin lahayn daaweyn dheeri ah mid ka mida dumarkaas oo lagu magacaabo ayaana ayaa u sheegtay human rights watch in lix askari oo u dhashay dalka burundi ay si xooga u kufsadeen xilli ay u sii socotay xarun bukaan socodka loogu tala galay iyada oo doonaysa inay daawo u hesho ilmo yar oo ay dhashay oo xanuunsanaya mid ka mida saddex haween ah oo kale oo la kufsaday isla wakhtiga ayaa si xun loo waxyeeleeyey ayaana ayaa u sheegtay human rights watch inay guriga u qaadeen gabadha kale ee dhaawaca loo geystay waxayna sheegtay inay xarunta ay deggan yihiin ciidamadu ay ka baxeen iyaga oo sida gabadhaas dhaawaca ah oo xataa aan awoodayn inay cagaheeda ku socoto ayaana ayaa sheegtay in askartu ay u tuureen haweenkaas marka ay ka tageen baakado boorash ah waxyaabo yaryar oo la karsado iyo lacag shan dollar ah warbixintan ayaa sidoo kale lagu yidhi kufsigu waa fal ay yar tahay in la isku ciqaabo soomaaliya gaar ahaan dumarka danyarta ah ee ku nool xeryaha aad u buuxa ee ku yaalla magaalada muqdisho oo meelaha qaarkood ay ku nool yihiin ilaa saddex boqol iyo konton kun oo qof oo ka soo barakacay dagaallo iyo abaar qayb kale oo warbixintan ka mid ah ayaa loogu magac daray ka ganacsiga jidhka haweenka ee shanta dollar hay-addan xuquuqda aadamaha ee human rights watch ayaa waraysatay ilaa afar iyo toban dumar ah oo barakacayaal ah iyo hablo da'yar oo jidhkooda ka ganacsada haweenkaas iyo hablahan da'da yar ayaa lacago ka hela askarta amisom kuwaas oo maalintii siiya ilaa shan dollar in askartu ku kacdo falal noocan oo kale ah ayaa xadgudub ku ah xeerkooda anshaxa warbixintan ayaa lagu sheegay inka ganacsiga jidhka haweenka iyo hablaha da'da yariba ee xeryaha amisom uu u muuqdo mid soo noqnoqonaya islamarkaana qaabaysan warbixinta waxaa sidoo kale lagu sheegay in haweenka ay lacagaha siiyaan ciidamada amisom si ay jidhkooda uga faa'iidaystaan in ay isticmaalaan kaadhadhka aqoonsiga ee amisom bixiso kuwaas oo u oggolaanaya inay si dhib yar gudaha u soo geli karaan islamarkaana si dhib yar u bixi karaan maadaama ay goobtani tahay xero milatari oo si aadan loo ilaaliyo inta badan dumarka la waraystay ee xidhiidhka dhinaca galmada ah la leh askarta amisom ayaa sheegay inay dumar kale iyo weliba hablo da'yar ay ku sugan yihiin xeryahaas human rights watch ayaa sheegtay inay jiraan falal noocan oo kale ah oo intan ka badan waxaana warbixintan lagu yidhi in arrintani u muuqato mid ka baaxad weyn in ay ku lug leeyihiin oo keliya askar hoose marka la eego habka ay u qaabaysan tahay ciidamada amisom ayaa soomaaliya la geeyey sannadkii labada kun iyo toddobada si ay dalkaas uga gacan siiyaan dib u soo celinta amarka iyo kala dambaynta iyo in laga adkaado maleeshiyaadka islaamiga ah ee al-shabaab waxayna ku guulaysteen inay dib uga saaraan ururka al-shabaab magaalooyin badan oo ku yaalla koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ciidamada amisom waxay ka kooban yihiin ilaa labiyo labaatan kun oo askari oo ka kala socda yuganda burundi kenya ethoobiya siralion iyo jabuuti